bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiinfaydha ka dhawaada warkaana hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimada warkaan isinka dhegi doonta imabaa ku mid ahaa dagaal kudhi iyo gobolka boqool iyo gulilo ku sheegaday wakhtiga iyo dhiyaasa doorashada guddoonka guddiga somalilan oo la shaaciyey xafiiskari ra-iisul wasaaraha ah oo dalab cundiray guddiga doorashada somalilan danab oo raashin aan qiibiday goysaska noola duleedka jowhar hirshabeelle oo magaca u tigay guddiga doorashada aqalka sare go'aan laha ku saaray askarta shacabka dhatiyo rasaasta kiridaasa galmudug oo hubku ku mamnuucday dhuusmareeb iyo gaalkacyo ururka urur sheegaday mas-uuliyadda qaraxa lala fiirsaday wasiir ka tirsan afghanistaan iyo shila sababay dhimasho iyo dhaawac oo ku dhiya degmada dhumasegliki وهمين مربع ايوت خميسنا هويدا تتاردن كباغ انتا فرطة بلسي داد الى مدو كن لباتيو كود انتا اسنا مبانا كودو بدو وركان هانين كدور كورونا تنين اس دياريا يوغي اوفا فاسنا حمين فيلا ديجيستيال dagaalan dhexeeya ciidamo ka tirsan haan dowladda soomaaliya iyo ibno ku mid ah ururka al-shabaab iyo kudhiya deegaano hooseeda u degmada waajid ee gobolka bokool dagaalkan ayaa ku dambeeyay kureed markii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada sagaalaad qeybta lixdanaad iyo weerar ka qaadeen fariisimo al-shabaab iyo kula hayeen tuulooyin hooskooyowa degmada waajid ee gobolka bokool taliyaha guutada sagaalaad gaashaanle cali xabad iyo taliyaha ururka laba boqol iyo lixdanaad ee guutada sagaalaad qeybta lixdanaad gaashaanle maxamed nuur maxamed ayaa sheegay in dagaalka uusa khasaare xoogan iyo kadeersiin ururka al-shabaaba waanamiba sidoo kale iyo sheegana in howlgalka ku dhanka al-shabaab iyo weli kuwadan deegaano hooseeda u degmada waajid islamarkaasna iyo onroojii doogna ilaa deegaanadaas iyo ku saareen ururka al-shabaaba howlgalkan iyo fuliyan ciidamada dowladda soomaaliya yamiba uusaha ka-eedaya xillo dhowr jeer iyo al-shabaab iyo weerar ka qaadeen saldhigyada ciidamada islamarkaasna iyo ciidamada iyo howlgalkan ku jawaababeen weeraradaasa wakhtiga iyo dhiyaasa doorashada gudo doorashada guddoomka guddiga somalilan oo la shaaciyey sida faahfaahinta warkuniga sii fira waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali
guddiga doorashooyinka heer federaal ee welibaa shaaciyeen tagaya dhiyaasta doorashada guddoonka guddiga maamulow doorashada xildhibaanada lamaada aqal ee baarlamaanka ee gobolada waqooyi qoraalyo hasaareen guddigayaa welibaa laka iclaamiyey inay doorashada guddiga somalilan yadhii doonto maalinta sabtida ee taariikhdan iyo ka beeganta toddobada bilatan ee agosta islamarkaasi tan iyo ku dhihi doonta teendhada afasiyoni guddiga doorashooyinka heer federaal ee faray xubnaha guddiga doorashada somalilan inay doorashada guddoonka oo ka dhammaayaan maalintilan astay silinku fogaada reedan dhiyo markale ka koobo jadwalka doorashada wasaare robert ee shalay shaaciyey in ilakanagadi doorashadii dhowaan iyo dhinacyada guddiga iyo kadooradeen lama hogaan islamarkaasaytinuus xafiiska ra-iisul wasaaraha gudbii doona xilliga iyo goobtala ka qabdo doorashada guddoonka xildhibaanada gobolada waqooyi mahadsanid maxamed cabdiraxmaan cali dhinaga kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku hadlay jadwalkii geeka iyo shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee ka saabsanaya qabashada doorashada guddoonka guddiga doorashada somalilan qoraalaha kubahi xafiiska wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdixakiin xasan ashkar iyo mabalaka adkeeyey in doorashada guddoonka guddiga somalilan noqota mid hufan waana laka kobda waqtishe sidoo kale wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo farihi hay-adaha dowladda ee quseeya arintun inay kor joogteeyaan doorashada guddoonka guddiga islamarkaasna xusay in beela caalamkiiyo ka faraxsanyin korjoogteynta guddiga guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa cilaamiya in doorashada guddiga somalilan iyo dhiyi doonta maalinta sabtida ah oo taariikhdan ka beeganta toddobada bilan agosta waanamiba ayaa ku dhiyi doonta teenada afastioni ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya shalay shaaci in lukunagadi doorashadii dhowaan iyo dhinacyada guddiga iyo kadoorada in lamada hogaana islamarkaasna xafiiska ra-iisul wasaaraha uu sahgudbiyi doona xilliga iyo goobta lakakobda doorashada guddoonka ururka toddobaad ee guutada tum-ilahayaad ee kumaandooska danab ee ciidanka xooga dalka iyo deeq raashinka deersiyey qoysas danyar ah ee kadhaqan duleedka xeero deegaanka daayif ee hooseeda waa caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhara saraakiil ee ciidanka kumaandooska danab oo isugu midayay taliyaha saadka ururka xidigle cabdiqaadir abshir cumar abshirow oo isaguna goobta raashinka laga qeybiya ayaa tilmaamay in ciidanka kumaandooska danab iyo iyo inteegyin difaaca dalka iyo garabsiyowka shacabsha soomaaliyeed ahaansho tabaalaysan qaar ku mid a dadkii raashinka la siiyey yamibayon kuma hadnageena kaalmada iyo ciidanka danab iyo hadeersiyen iyo onu xusi in deeqdun iyo xaki-eedii xili iyo baahi wiinan qabeen islamarkaasna tilmaamay in ciidanka xooga dalka gaar ahaana danab iyo walbadan iyo kuqobatay magaalada jowhar iyo tuulooyinka iyo kateysana ciidanka kumaandooska danab yamiba marwelba iyo inteegayan difaaca dalka iyo kaalmayowka shacabsha soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle cabdixakiin luqmaan ayaa magacaabay xubnaha guddiga qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya tumay shan xubnood oo dhammaantay oo ka tirsan xildhibaanada hirshabelle ayaa gudoomiyaha cabdixakiin luqmaan maxamed magacaabay guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare ee lahakudoorda maamulkaasi hirshabelle guddigun yamiba uso ka shaqeeya doonee doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk oo yee ku dhiyaasa magaalada jowhar waan miba guddigan iyo la kulamo doonaan guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabelle gudoomiyaha xildhibaa gudoomiyaha xildhibaanada baarlamaanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle iyo dhammaantiyo ka sugan magaalada muqdisho markii lagu reeba gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka mahad xasan oo ka sugan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkuwad ee dowlad goboleedka galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan oo isugu heliyaan saraakiil sarsare ee ku mid iya heer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabkuwad ee qeybta galmudug gaashaanle sare cabdulaahi maxamed muuse keyse yamiba geekiyo kormeer iyo kaseedana taliska ururka tumcisi saddexaad ee guutada tumciyo toddobaad ee kumaandooska gorgor gudoomiyaha maxkamadda ciidamada oo khudbad dheerinjeedii saraakiil iyo askarta ciidanka xooga dalka ee kasugan magaalada dhuusmareeb yamiba u safaray in lan ogolaada doogna askari xooga dalka ee ka tirsan inay usafa sahlaan usambaha gudaha magaalooyinka islamarkaasna usa dembi ata in ciidamada militariga usahagalaan bulshada dhatiyo islimada hay-adaha ka shaqeeya shaqada kaleh amniga gudaha ee booliska iyo nabad sugidda dhinaga kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wadagal ee dhinaga galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan yamiba ciidamada qalabka wada usa qeybo jooshal duwan usa ka amaaneeya guulog iyo hakuhooyan howlgallada ku socda gobolka mudug oo laku xoreeyay magaalooyinka cusub sida cameera oo use ka tilmaamay ma tusaalan ah afjarowka al-shabaab iyo iniyo hayna awood iyo kasii rooga koran deegaanada galmudug fariinto maxkamadda ciidamada iyo ka salaysanaaytay ku jawaabowka baaqa shacabka ee dhoorowka maqalka kana nagaday rasaasta laka dhahrida xaafadaha magaalooyinka oo inka dambeyn la faray in saraakiila hogaamiyaasha ciidamada iniyo hubiyaan hubka askarta fasaha inka baxaasa magaalooyin magaalada xilligiyo baxayaan ku baxayaan haryaha iyo xilligiyo hakanaqdayana dhinaga kale amniga guddiga amniga dowlad goboleedka galmudug iyo hasaare amaro culus oo oo ka socda hubka iyo baawurta dagaal eeyo laka eellaseedaw magaalooyinka doorashooyinka kudhiyaasa sida dhuusmareeb iyo gaalkacya go-aanka kubahiye guddiga amniga yamibuse ka koobanayay siyeed qodob oo laha ku saari in huba lankadha haysado korna magaalooyinka gaalkacyo iyo dhuusmareeb xila musharaxiinta aqalka sare qaarasho hub iyo hub fara badan iyo ka haysadaan waana miba go-aankan ku mid eh kow in guddiga amniga galmudug usa mamnuuci dhammaan hubka iyo baawurta dagaal ee lakadha haysada galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusmareeb iyo gaalkacya lama in shacabka ka noola deegaanada galmudug laku wargeliya iniyo si dhow iyo lashaqeeyaan laamaha amniga waana la wadaagan xogta iyo falalka ku dhanka amniga saddex in lagu bilaabo geega oo taarikhda ka beeganta afarta bilis iyo daad lamada kun labaatan iyo kowda walxub elanka dhaha qaadada korna magaalooyinka dhusmareeb iyo gaalkacyo haddii walfa saahilanku haysana laamaha amniga galmudugga afar in la mamnuuci askar askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka hubka dhaha wadada kore markii lagu reeba han lan xil saariy sugidda amniga gaar ahaan magaalooyinka shana ciidamada qalabka wada oyo kufo inayo kufoojignaadaan inayo xabad iyo kiridaan goobaha ee gudaha magaalooyinka iyadoona lanka iyadoona lagu- lanka gudadaana waajibaadka shaqa lix in lagu mamnuuciyo go- garoomada magaalooyinka galmudug gaar ahaan dhusmareeb iyo gaalkaye inayo lanka- lahankadijiyo korna hub ah ama baawur dagaal oo lanin haysan walfasax e todoba inayo inayo injaro korno qof kadhaha hubaysana ee inayo qof kadhaha haysada kora magaalooyinka galmudug hub ciidan ama aqab dagaal oo fasax lanin haysana lanku haysan heedaha amniga siyeed heedaha amniga oo tallaabo ku qaada doonana cid kasta oo ka xadgudubta awaamiirta xukubadii guddiga amniga galmudugga meele dhegeystayaal warkaasi kula tartamaba idaacadda raadiyo baraha ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka bayaanaha kubahi ururka taalibaan iyo maballaki sheegay inayo ku dambeeyan qaraxii xalaya lala fiirsaday wasiirka difaaca dalkaasi jenaraal bismillaahi maxamed khaan baawur lahakabuyi walyaabo qaraxaw iyo la- laka qaraxii miilan dhow guriga martada ee wasiirka isugu deganay ku deganyay caasimada dalkaasi ee kaabul afhayeenka wasaaradda amniga arrimaha gudaha ee dalkaasi miriweys yamaba uuse sheegay in inka yaraan siyeed koof iyo ka geeriyoodan ah, labaatan kalena iyo ka dhaawacantay qaraxaas afhayeenka yamaba uuse tilmaamay in la in la- in la wada diliyo afartii dableydahay oo weerarka ha ka qaadi kureed markii la gali isku horimaad socday muddo shan saacadood dhinaca kale xisbiga ka tirs xisbiga iska tirsanyay wasiirka iyo la weeraray ee jaamacadda islaam islaamiya yamaba usi sheegana inay wasiirkusa iyo qoosjay qoosjay si nabadalanku saaray guriga laha weerare dhinaca kale lama qof iyo ka dhamatay soddon siyeed kalena ka dhaawacmeen kureed markii lama tarayin iyo iska kadhiyan miilandhowa degmada dumaas liiki ee koonfur galbeed ee dalkaas afhayeenka afhayeenka adeega gurmadka dabka ee dalkaasi beter bonzer yamaba uuse sheegay inay socdaan gurmad laka daadgureeyo miidadka iyo dhaawacyadii ka hoos jaray xanib- ka hoos xanibnaay lamada tarin waana yamaba uuse sheegay inay ku dhawaata konton qof iyo ka dhaawacmeen shilkaasi iyadoona todoba ku mid ah dadka dhaawacmay iyo xaaladoo eedan liidata wasiirka gaadiidka dalkaasi jeek republica cornel javideg yamaba uuse tilmaamay in mid ku mid ah tareen ee daraawalada lamada tareen uuse gudub iyada oo nalka gaduudan ee samaafirha uuse shidanya taasina sababtay inayo iskadhiyan tareenada tareenka kale guud ahaan dhegeystayaal mabantaha ka gabagabeynay warkii hamiinimaaha idaacadda raadiyo baydhaba anoo maxamed bare sinsaari waan isirin dariirsiyaaya dhanka farsamada mabeen fadhiyay saaxiibkay nuur kalsooni inta warkun warlimadan uu kulamaana mabasin ku tabaana sidaas iyo amaanaala